halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska africa iyo weliba boggeena internetka ee v o a somaali com subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin saddexio tobanka julaay labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
waxaan ku xalinay hab shareecada islaamka waafaqsan maxkamadbaa waktigii dheeraayo arrintay qaadatay oo dhan ku jirtay markii ugu dambaysayna ku xallisay in marxuum ka dhintay allah u naxariistay biyo laga bixiyo oo xaqiisa ay qaataan intii taxalkiisa lahayd ninkii xirnaayo dembigaas isaga ah dartii u xirnaana xorriyaddiisii u helo kaasi waxau ahaa guddoomiyaha degmada buur dhuuba xasan yare oo sheegay in ay xalliyeen dilkii loo geystay guddoomiye ku-xigeenkii degmadaasi oo uu tilmaamay in la sii daynayo ninkii dilkaasi geystay
wax aan mug aan qaadina hataa tashina nooga imaana ama aan diidna ama ogolaana dhato mug aan qaadina ma jirto wax ilaahay abuuray hataa nala socodsiin ma jirto labadii wiil aan hadda joogno warkaas war annaga ku warqabna mida kaasina wuxuu ahaa mid ka mid a ehelada marxuumkaasi la dilay oo sheegaya inaanay waxba kala soconin hadalkaasi guddoomiye xasan yara uu sheegay islamarkaana aanay ka warhaynin meel mag amaba diyo lagu kala qaatay si loo sii daayo ninkii dilkaasi geystay qodobada kale aad idiin hayno dhegaystayaal saakana waxaa ka mid a wadahadaladii iiraan iyo quwadaha waaweyn ee dunida oo aan weli natiijo laga gaarin gobolka hiiraan iyo tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka hore sawirkii caalamka qof isa soo miidaamiyey ayaa baabuur ka soo buuxiyey waxyaabaha qarxaaha waxaanu la soo beegsaday goob ay ciidamada afghanistaan baabuurta ku baadhaan oo ku taalla koonfurta baliya ee dalkaasi xalay toofiidkii halkaasi oo ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof dadka qaraxaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyihii booliiska gobolkaasi faa'iisulla saciid iyo sidoo kale dad rayida oo u badan dumar iyo caruur waxaana dhaawacyo soo gaadheen tobaneeyo qof oo halkaasi ka agdhowaa goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa ku taalla gobolka khoost goobtaasina waxay u dhowdahay meesha uu ku yaalo saldhigga ciidamada milatariga maraykanka ee ku yaala gobolkaasi oo ku dhow xuduudka ay wadaagaan afghanistaan iyo baakistaan mana jirto cid durbadiiba sheegatay inay weerarkaasi mas-uul ka tahay kulamo isxigxigaa ayay ku leeyihiin magaalada vienna ee dalka austriya wadaxaajoodayaasha nukliyeerka ee iiraan waxaanay isku dayayaan in markaasi kulamadaasi ay ka soo baxaan qodobadii ugu dambeeyey ee heshiis la filayo in laga gaaro hubka nukliyeerka iiraan kulankaasi ayaa saddex jeer oo hore waxaa loo kordhiyey muddadii si markaasi wax dhinacyada dhan ay isugu raacsayiin ay kasoo baxaan iyadoo aaneen waxna lagu dhawaaqin ayaa weli waxay diblomaasiyiinta halkaasi ku shirsan aanay u kala kacaynin kulamo isxigaxiga oo ay halkaasi ku yeelanayaan si ay xal u gaaraan sarkaal sare oo maraykan ayaa horey uga digay in markaasi loo baahan yahay in qodobo badan oo muhiim ah xal loo helo haddii kale wadahadalladu ay noqon doonaan kuwaan micno badan ku fadhiyin sarkaal sare oo iiraani ah oo lagu magacaabo aliresa mir yuusuf ayaa sheegay shalay oo axad ahayd in lagu dhawaaqo boqol bog oo heshiis ah in markaasi ay u baahan tahay wakhti oo aanay xilligan suuragal ahayn hogaamiyayaasha wadamada reer yurub ayaa axaddii shalayto isku howlayey sidii xal loogu heli lahaa samatabixinta dalka greega ee qaamaysan si deynta lagu leeyahay isaga bixin karaan inkastoo ay ka walaacsanaayeen in dowladda waddankaasi ay ka go-an tahay fulinta ballamadii hore loola galay iyo in kale madaxda sagaal iyo toban waddan oo reer yurub ah ayaa oo isticmaala lacagaha yuuroga ayaa dalkaasi griiga u soo jeediyey in ay dhimaan kharashaadka islamarkaana ay kordhiyaan cashuurta qiyaas dhan lacag lagu qiyaasay laba iyo toban bilyan oo doolar hogaamiyaha dalka germany angela markel oo brasilis kaga qeybgalaysay kulankaasi wadamada eurozonka la isku yidhaahdo ayaa waxa ay sheegtay in shirkaasi ay kaga xaajoonayeen xaaladda griega inaan ilaa haatan wax heshiis lagu yahay aanu ka soo bixin halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dhammaan muslimiinta caalamka ku nool ayaa habeenada ugu dambeeya ee bisha barakeysan ee ramadaan ku dadaalaya sidii ay cibaado badan u samaysan lahaayeen haddaba meelo badan oo ay ka mid tahay soomaaliya ayaanay xaaladaha ammaan darro ee ka jiraahay awgeed aanay u suuragal ahayn inay dadku masaajidada kusoo dukadaan salaadaha taraawiixda iyo tahajudka ee habeenkii la dukado warbixin arrimahaasi ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaysa waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
tobanka maalmood ee ugu dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan dadka muslimiintu waxa ay laba jibaar ka dhigaan acmaasha wanaagga oo ay cibaadada ku jirto waxa ay fiidnimada hore dukadaan salaada taraawiixda qeybaha dambena taajudka sheekh mahad cumar maxamuud waxa uu ka mid yahay mashaa'iqda magaalada beledweyne waxa uu sharaxayaa waxyaabaha laga rabo in qofka muslimka uu la yimaado tobanka maalmood ee ugu dambeeya bisha ramadaan qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban qufri lahu maa taqadam min dembi rasuulka caleyhi salaatu salaam wuxuu leeyahay qofkii muxuu ahaa istaaga habeenka ramadaanka ah asigoo iimaan yaqiinsan ajir raadsanaya dunuubtii hore oo galo waa loo dhaafaa rasuulka leh alayhi salatu salaam qaas ahaan haddana tobankan dambe uguma jirtaba idaa daqal cashra aqar nabiga hadduu habe u galo tobanka dambe axyaa leyla habeenkeedii waa noolay jiray cibaadadu ku camiri jiray wayqada ahlah ehelkiisana waa toosin jiray washadda miisana guntigana dhishuu ka dhigan jiro cibaada masaajidkuu ku ictikaafi jira tobankaa habeen dadkiina waa ku buuriyey muminiintii waa ku buuriyey wuxuu iri tobankaa dambo si fiicana loo dadaalo waxaa jira waxaa ku jira habeen ka qeyr badan kun bilood culammadu waxay ku sheegeen siddeetan iyo afar sano meelaha umuna caisha waxay tiri radi allahu canha allah khiraal naqdee rasuulka ilaahayow maxaan ku wardiyaa habeenadaa markaas ayuu adkaar faray wuxuu yidhi waxaa tidhahdaa buuri caishaay ilaahuw cafiskaad jeceshahee iska kii cafi tobankaanu cafis ayaa ku jira qof kasta inuu cibaado ku dhaafo leed qadarki inuu hal qof helaya ma aha innaa anzalnaahu fii leylati alqadri ya ilahi le waxaan soo dejinnay qur-aanka habeen barakaysan oo leytuqadar layidhaah wuxuu ka qayr badan yahay kun bilood tanaasulu malaa'ika waxaa soo degaysaa ilaahay leeyahay malaa'igta oo dhan war ruuxu jabriilna uu ku jira ayaa soo degaya maxay la soo degayaan amarka ilaahay duruufaha amni ee ka jira qeybo ka mid ah gobollada dalka dadka oo dhan suurtagal uma ahan inay tagaan masaajidda sheekh mahad ayaan weydiiyey haddii ay jirto si kale oo ay dadka uga faa'iidaysan karaan maalmaha ugu dambeeya ee ramadaanka qofkii aan masaajid aan u dhoweyn ama aan ka gaarin ama aan tigi karin wuxuu la mid yahay salaatuleilkuu la mid yahay waxaa usii fadli badan guriga inuu ku dukado saddex ragco shan toddobo sagaal kow iyo tobana ugu badnaa rasuulka uu dukaday waxaana nasiib xumaa qofka asoo cawada ku dhafray salaatuleil taajid ku dhafray salaadii subax inuu ka seexdo waa wax aada iyo aad looga naxo waay salaatuleilkan iyo waxyaabaha la sheegaya waa sunno salaada subaxan waa waajib haddii ay kaa tagto waa khasaaro kow iyo tobankii taajudka uu la yimaado labadii fajir ka horreysa uu ku daro saddex iyo toban labadii salaada subaxna uu ku dukado shan iyo tobankaas intuuna seexan ayaa laga rabaa qofka mu'minka muslimka inuu la yimaado baaraka allah fiikum rasuulka caleyhi salatu slam tobanka dambe ka raadiya yuri qaas ahaan tirada wetirkaa kasii raadiya marka habeen fadaa'ishiisa lasoo koobi kara maaha maxaana lagu keena laleeya habeenkaas ummadihii hore cimri dheer ayay lahaayeen siddeetan sano qofka inuu jihaad ku jiraa laga yaabaa shan boqol lix boqol sano uu gaaro ummadda nabi maxamed cimrigeedu waa yarya rasuulka caleyhi salatu salaam marka ummadihii waxay fiiriyeen ummadahaas markay fiiriyeenay ay kamdeen ayaa muxuu ahay halkan habeen oo siddeetan iyo afar sana ah ayaa soon walba loo dhexgeliyey si ay ummadahaas u dhaafaan waxaa jira ummaddan ummad u khayr badan wa kuntum khayra ummatin ukhrija linaasa ilahi leeh ummadaha dhan toddobaatan ummad ilaahay abuuray ummaddaana u khayr badan limaada maxay ugu khayr badatay nabi kaloo soo baxaya ma laha inay dacwadii faafiyaan sagaal iyo lixdan ummadoodoo dhimatay ceebtooda waana loo sheegay annaga ummad naga dambayso ceebtaan loo sheegay ma laha ilaahay waana jecel yahay wuxuu nagu sharfay maadaama nabigaani nabi maxamed yahay annagan ummadda u khayr badana laga dhigay tan iyo bilowgii bishan ramadaan magaalada beledweyne waxaa ka socday tartamo ay ardayda qur-aanka kariimka ku tartamayaan xifdinta qur-aanka iyo tartamo kale oo xaafadaha magaalada ay ina ku tartamayaan aqoonta maadiga iyo midda diinigaba maxamed cismaan makaraan waa madaxa idaacadda hiiraanweyn oo sanadkii saddexaad taabagelinaysa tartan cilmiyeedka xaafadaha beledweyne tartankan waa tartan aqoon waxaana u dhexeeya afarta xaafadood ee magaalada beledweyne waxyaabaha lagu tartamayana waa su-aale iyo jawaab oo ah diini iyo maadi waxaan ugu talagalnay inaan ku dhiirigelino ardada wax ka barta magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee ku xeyn daaban Een, waxaan sameynay een, afarta xaafadood ee magaalada beledweyne ayaan u kala qaybinay a iyo b een, wadarta xaafadahuna waxa ay noqdeen markaas ilaa sideed xaafadood waxaan u sameynay kulamo isku aad ah sidaa darteed tartanku waa u socdaa wejigiisa koobaad iyo wejigiisa labaad iyo wejigiisa saddexaad waxaana jecelnahay inuu kusoo dhammaado sidii loogu talagalay ujeedka iyo hawshan aan wadnana waxaa si weyn usoo dhaweeyey dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne oo ku tilmaamay arrin guul ah annaguna waa aan ku faraxnay maadaama bulshadeenna marka hore aan u sameynay Eh, waana sanadkii saddexaad oo ay idaacadda hiiraan weyn eh, si xiriira u qabato tartankan inaguna marka hore qabashada tartankan waxa uu ka yimid fikirka walaalaha reer beledweyne oo aqoontooda ama fikirkooda ku biiriyey in idaacaddu ay qabato tartan aqooneed Een, idaacadduna inta badan waxyaabaha ay baahiso waxaa ka mid a horumarinta deegaanka Een, wax shuruudana kuma xirno marka aan horumarin deegaan aan ka shaqaynayno Een, inaan meelaha aan kasoo hadalno oo aan tagnana oo waxyaabaha idaacadda loo sameeyeyba waxaa ka mid a inaan istusno dadka dhibaataysan ee ay saameeyeen fatahaadda iyo dadka caawinayo oo aan qeyb ka qaadan inay is ogaadaan ururka dhallinyarada gargaar oo ah dhallinyaro qurba joog reer hiiraan ayaa u qabtay tartan ardayda dhigata dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala xaafadaha beledweyne cabdicasiis aadan faarax waa guddoomiyaha ururkaasi tartankan waa tartankii labaad ee aan ku qabanayn haddaan nahay dhalinta gargaar magaalada beledweyne waxaa naga lagala qayb qaatay eh, ganacsato magaalada ah tartankani waxaa kasoo qayb gashay ilaa labaatan dugsi ardada waxay dhammaatay siddeetan arday eh, siddeetan iyo shan arday waxaa kaalinta koowaad galay arday da-diisu ay tahay kow iyo toban sano jir waxaan dadaalkan u maraynaa oo aan u qabanaynaa tartankan qur-aanka ee lacag shan kun oo dollar aan uga bixinaynaa waxa waaye in ardada dugsiyada qur-aanta dhigato ay ku dhiiradaan waxbarashada qur-aanka sida iskoolada loogu dhiirado oo kale loogu bixiyo lagu fangareeyo wax walbana ay ka helaan halkaasi xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington guddoomiyaha degmada buurdhuubo ee gobolka gado xasan yare ayaa sheegay in isafgarad lagu soo dhammeeyey dacwad ku saabsanayd dil dhowr bilood ka hor degmadaasi loogu geystay guddoomiye ku-xigeenkii degmada buurdhuubo cali mataan cali waxaana uu sheegay xasan yare in idaacadda v o eda uu u xaqiijiyey in lasoo xidhay amaba xasan yare oo v o eda la soo xidhiidhay ayaa sheegay in go-aan lagu gaadhay in mag laga qaato dilka marxuumka ninkii dilkaasi ku eedeysanaana la sii daayo caashe ibraahin aadan caashacuud ayaa haddaba la hadashay waxaana ugu horeynta weydiisay sida ay ku xaliyeen dilkaasi
waa mahadsan tahay waan xalinay waxaan ku xalinay hab shareecada islaamka waafaqsan maxkamad baa waktigii dheeraayo arrintay qaadatay oo dhan ku jirtay markii ugu dambeysayna ku xalisay in marxuumka dhintay allah u naxariistay diyo laga bixiyo oo xaqiisii ay qaataan intii taxalkiisa lahayd ninkii xirnaayo dembigaas isaga ah dartii u xirnaana xorriyadiisii uu helo
waa gartay marka magtaasi yaa la siiyey dadkii waxaad sheegtay in la siiyey een, xaqiisii lahaa amaba dhiiggiisii lahaa een, yaa ka mid a dadka la siiyey waa caa-iladiisii weye caasha sida eh, adba aada og tahay sharciga islaamka qofka markuu dhinto inta dhaxalkiisa iska leh baa yaa yaa yaa xaqiisa qaadata waa caruurtiisii iyo islaamihii uu ka dhintay iyo dadkii un casabada ahaa oo- oo ay kuwaas ugu dhadhawaayeen caruur iyo wuxuu lahaa iyo iyo- iyo xaasas dhowra marka dadkii ballarnaayo ehelada ahaa oo ayagaas casabada ah kasii ballarnaa iyo dadkii loo qaadaya xuquuqda oo dadkaas ayaga ahaa intaba heshiis buuxo iyo labadii beeloodba waxay ku gaareen in ninkii xirnaana lasii daayo xorriyadiisa uu helo ninkii dhintayna allah u naxariiste xaqiisii loo qaado dadkii cil- cilmihii agoonta uu ahaa iyo dadkii kaloo lalahaa waa gartay een, xasan yar waxaan na soo gaaraysa warar kale oo isla deegaanka aanu ka helayno in een, dadka garta galay amaba een, dhiigga qaatay amaba garwadeenka ka ahaa in aanay ahayn dad ka mas-uula amaba ay wakiisheen dadkii lahaa een, magta een, guddoomiyihii hore la dilay marka dadka garta galay ee hadda aad sheegayso yaa ka carabaabi kartaa my absolutely warkaas waa ku tiri kurteen maxkamadda shareecada islaamkaba sideeda qof aan xaquuqda qof aan isaga xaq ulahayn in uu qof dhintay dhiiggiisa u dacwoodo waxba ma weydiiso marka dadka ay wax u xukuntay maxkamadda shareecada islaamka waa dadkii ugu mudnaa inay xaqa eh, marxuumka allah u naxariista ay qaadaan ama haddii qisaas uu yeesho qofka eh, dembigaas ku eedeysan dadkii qisaasan lahaa weye marka haddayna qisaasti yeelanin xuquuqdiga qaateen waa dadkii ugu mudnaa weye oo dadka hadda barnaamijkaas lagala heshiy Een, tusaale ahaan een, nin la dhashay oo nala soo gaarsiiyey magaciisa oo la sheegay inuu isna degaanka joogo oo idaacaddu ay la xiriirtay waxa uu noo sheegay inaan lagaba talagelin haba yaraatee in een, mag laga qaato amaba haddiiba xataa mag la qaatay inaan laga talagelin isagana uu ahaa ninkii lahaa dhiigga walaalkii marka isaga ma ku jira dadka aad ka talageliseen arrintan maya cali eh, marxuumka dhintay allah u naxariiste waxaa maxkamadii loogu xukumay xuquuqda waxaa wakiil ka ahaa oo inta dhaxalkiisa iska lahayd wakiil oga ahaa nin adeerkii ah oo la yidhahdo isaaq caruus isaaq maxkamadda muddo ku jiray marka ugu dambeysayna diyay xukuntay maxkamadda maadaama diya la xukumay oo sharciga islaamka ay tahay oo wax ka duwan dariiq kale oo furan aan la heli karinna diyadii ayada ahayd baa wax lagu dhamaystiray oo labadii beelood oo xitaa dadka caailada ah ka ballaarnaayo arrintaas taladeeda ay u taalayda iska yaa iska arkay ayadaana marka ugu dambeysay halkaas si heshiisa ugu dhamaystay marka reerkii lahaa een, magta eh, calimataan iyaga ayaa marka goostay inay mag qaataan sharciga islaamka go-aamiyey haddii sharciga islaamka uu go-aamiyey de oo halkaas ayadaa meel loo dhaafo ayna jirin halkaasay beelahana heshiis ku noqdeen maamulka degmada iyo dadka qaranka ee ka wakiilka ana ay wax kula agaasimeen maxkamaduhu waxay fiiriyaan dadka magta iskale iyaga ayaa la kala siiyaa labada doorasho la kala siiyaa ama inay mag qaataan ama in qofka loo qisaaso marka ma mag bay doorteen eh, qoyskii inta badan waxaa jiro sharciga islaamka mar qofka uu qisaasku ugu xukumo oo aan xal kala jirin marka ayada ah sida sharcigaba uu qabo qofka qisaastaas ka leh waxaa u banaan saddex baa u banaan inuu qisaastii dilka ahayd fuliyo iyo inuu xoolo qaato iyo inuu iska cafiyo hadduu awoodo saddexdaasba qofka la weydiiyaa laakiin mar waxaa jirta khiyaarkaas oo dhan sharciga uusan ku siinaynin hadda allah u naxariistee marxuum cali mataan cali ee arrintiisii sharciga wuxuu ku gabagabeeyey si aan diyo ma ogiye aan khisaas ayna ku jirin sababtana waxay noqotay cali allah u naxariistee wuxuu ifkuga tegay ilmo yaryar oo caruur ah oo aan gaangaarin marka ayagaasaa waxay noqon lahaayeen dadkii aabbahood cidii dishay qisaasteeda lahaan lahaa sababtaas ilmihii oo aan qaangaarin daraaddeed ana waxaa timid in mag la qaato inay sharci tahay marka qofka wakiilo dacalaha iyagoo aana mag unbuu u qaadi karaa qisaas ma fulin karo waa gartay haddii markaas sidaa een, magtii lagu qaaday oo loo cuskaday in caruurtiisii ay yaryar yihiin yaa markaa caruurtii hadda ka wakiila oo magtii u qaaday magtii aabahood dadka ehelada ah sida isku xigga oo dee usii kala hooseeyaan processkaasun baa la mari doonaa laakiin guud ahaan labada beelood baa hadda barnaamijka ku heshiisay oo dhamaysatay laakiin marka ugu hooseyso eh, waxaa ka soo dha xuquuqda dadkii iska lahaa gacantooda cidda ku simi karto oo dadka oo dhan ugu eh, burdigaysan baa yaa yaa u qaadaysa insha allah een, qofka la dhashay ee walaalka la ah ee dad ugu sokeeya qofka ka mudan ee ka xiga waa kee sharciyan markaad fiiriso maya ciddo kama mudna asagaas iyo inti kale oo lamid a bay noqon doonaan insha allahu dadka ugu dhow oo xuquuqdaas gacanta laga geliyo si ay eh, eh, dadkii agoonta iyo hablaha iyo ahaa ay maaragtay ay ugu simaan kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buurdhuubo xasan yare oo u waramayey caashe ibraahim aadan caashi cuud dhinaca kalena qoyska allah u naxariistay calimataan cali guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada buurdhuuba ayaa sheegay inaanay waxba ka ogeyn magta la sheegay in laga bixiyey walaalkood iyo sii deynta ninka ku eedeysnaa dilka calimataan isla caashe ibraahim ayaa kula xiriirtay qadka telefoonka ee gobolka gado shacbaan mataan cali oo ay walaal yihiin calimataan waxaana weydiisay waxay kala socdaan arrintaasi
wax aan mug aan qaadina hataa tashina noo imaane ama aan diidna ama ogolaana dato mug aan qaadina ma jirto walaala macan wax ilaahay abuuray hata ninla socodsiin ma jirto Ahay.
oo mugaan qaadana oo nala dha- oo hata ninla socodsiin ma jirto haye marka yaa magta qaata marka een, maamulka maamulka degmada wuxuu sheegay in arrintii la dhameeyey oo arrintii la xaliyey een, reer calimataan een, mag ay qaateen sidaasna lagu soo daayay ninkii dilka ee lagu eedeynayay aniga war aniga warkaas war aan la socono male labadii wiil aan hanta joogno warkaas war anaga ku warqabno male ayaga dadkaas oo soomaaliya qorya oo garabka ugu jira hadday qaateen ma ogi anaga wax ilaahay abuura anaga aan qaadina ma jirto walaali maanta haye yaa yaa marka yaa marka magta idiin qaaday dad aa wakiilateen maa jira marka qof aan wakiilina ma jirto aniga la saxiyayn lahayn oo mugti qaadin lahayn mise doqo adeerkeena aan la qaada oo saxiyayn lahayn mise aniga saxiyin lahayn sooma haye oo qofka saxiixiya yaa waay yaa waay qofka saxiixiyey marka animatan dhiiggiisa kan saxiixi kara yaa waay marka oo mugta kaada ka qoys ahaan dad Aye.
dad aa u wakiilateen ma jiraa Een, in ma garta jiro walaalay macaane in garta ay galaan oo sidaa arrinta lagu dhammeeyo
maya qof aan wakiilin ma jirto haya hadda een, ninkii een, cali mataan dila waa la sii daayey een, inaad mag qaadateenna waa la sheegay oo sidaa gartii lagu dhameeyey maxaa ka leedahay waxaas waa jiraan maya aasho dadkaas oo meesha oo warkaas soo soo dhoobeeyeen animatan dhiiggiisna lama qaadinin warkaas lasoo dhoobay dib uga hadla dadka iyaga ahay warkaas asaas cadaayeen ninka animatan dhiiggiisa qaatay oo saxiiyay oo walaalkiisa meesha taaganya oo dhiig asiga haya oo saxiiyey hanoo edaay adinka marna ma la xiriirteen dadkii een, cali mataan dilay marna ma la xiriirteen oo gar ma la gasheen marna dog adeerkan aad oo oo u bay oo lasoo garay timi ninka waa xirina waa la xiri ilaa wiil cali mataan oo oo dhashay oo shan iyo tobankiis ka go-aay dawladda waa diiday inta meesha oo ku joogaan dadweynaha waa la diiday ilaa cali mataan wiilkiis shan iyo tobankiis ka go-aay waa la dilay ma jirtaa lidhahay marka hadda een, cali mataan ilmihiisa midka ugu weyn meequu jiraa midka ugu weyna toban jir waay haye marka hadda gartii sida la sheegay waxaa lagu gooyey maadaama caruurtiisii ay yaryar yihiin een, dadkii qisaasta lahaa ee dhiigga lahaana iyaga ay yihiin in aan qisaas lagu fulin karin ninkii aabbahood dilay sidaas darteedna mag ay u xukuntay maxkamaddii adiga walaalkiisaa tahay maxaa arrintaa ka leedahay anigu arrinta iida ayd rafa-aan rabaa cali mataan ogoontiisa inta tuurintay eh haddana inta ila joogaan xaadir waa taleefonka ay dhegeysanayeen afar kalena duurkaa jirta oo soomaaliya ay jiraan mug ma qaadan karna walaalay ma ahay cali mataan dhiiggiisa ma rabna aniga mug ma qaadan karna haye ninkii hadda waaba la sii daayey marka haddii magta laydin soo gaarsiiyo ma qaadanaysaan ma qaadanayna aniga kaasi waxa uu ahaa shacbaan mataan cali oo ay walaal yihiin cali mataan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada buurdhuubo oo markaasi la dilay waxaana ah, uu waramayey caasho ibraahim aadan caasho cuud
haatana iiraan kulameys xigxiga oo ay leeyihiin wadaxaajoodayaasha nukliyeerka dalka iiraan ee ka socda magaalada vienna ayaa ku riixayay wadaxaajoodayaasha maalmihii ugu dambeeyey kadib saddex cisho oo lagu kordhiyey muddadii kama dambaysta ahayd ee kulankaasi toddobaadyo gudahood warbixintan waxaa inoo diyaarisay wariyaha v o eda heather mardek falastiin axmed iimaan ayaana soo koobaysa
iyadoo aanan waxba lagu dhawaaqin weli ayaa waxay diblomaasiyiinta maraykanka iyo kuwa yurub ay ku dul shaqaynayaan casho xilli dambe ahayd oo habeenkii xalay ahaa ay yeesheen iyagoo dadaal ugu jira inay xaliyaan waxa uu sarkaal sare oo maraykan ah horey uga sii degay oo ahayd in qodobo badan oo muhim ah lagu xaliyo wadahadalada socda xalay fiidkii ayaa wasiirka arrimaha dibadda hiiraan maxamed jafaad sariif waxa uu ardaaga hoteelkiisa wariyaasha cod kore uu ugu sheegay in weli howl badani ay u taallo sarkaal sare oo iiraana oo lagu magacaabo cali reesa mar yuusuf ayaa sheegay shalay oo xad ahayd in lagu dhawaaqo boqol bog oo heshiis ah in aysan macquul ahayn xilligaasi wakaaladda wararka ee associate press ama a b ayaa horey u soo warisay in heshiiska lagu dhawaaqi doono isniinta saaka ah wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska laurent fabius ayaa horey ugu adkaystay in heshiis walba looga baahan yahay inuu galaangal markaasi loogu yeesho baraha milatariga ee iiraan taasi oo ah mid ay ka gows adeegayaan wadaxaajoodayaasha iiraan balse waxa uu shalay muujiyey in waxoogaa heshiis ah la gaaray waxaan ogahay booska ay faransiisku doorteen ee ay arrintani ka taagan yihiin waana mid cad waxaan rajaynayaa in ay taasi inoo suuro gelin doonto inaynu gaarno si dhaqsiyo leh natiijo lagu qanco xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john keyra ayaa si ku celcelis ah uga digay inuu u diyaarsan yahay inuu wadahadallada ka baxo haddii aanan heshiis fiican la gaarin balse dadka siyaasadda ka faallooda ayaa ku rajo weyn in wareegga wadahadaladana ay soo saari doonaan heshiis xakameynaya barnaamijka nukliyeerka iiraan iyadoo taa beddelkeedana iiraan laga qaadayo cunaqabataynta ragaadisay dhaqaalaha dalkaasi waxaa kale oo ay sheegayaan in cunaqabatayntan oo la qaado ay iiraan u fasaxayso boqol bilyan oo dollar oo horey looga xanibay taasi oo ay dowladdu ka faa'iideysan karto Some believe uh, that they will have to spend it on dealing with dadka their qaar ayaa economy, aaminsan getting inay their tahay in ay economy la right.
tacaalaan inay dhaqaalahooda ku jiheeyaan waddo saxa waxaana ay qabaan baahi weyn oo arrintani ku saabsan qaar kale dadku waxay ka walaacsan yihiin in iiraan guusha ay qaadato oo ay uga faa'iidaysato inay ku xoojiyaan awooddooda gobolka waana walaac dhab ah oo jira taasi waxaa kaloo uu sheegay in dadka arrintani duraya ay soo jeedinayaan in waddamada reer galbeedka ay ka hor istaagaan iiraan inay hesho hubka nukliyeerka iyadoo loo isticmaalaya awood militari ama in la kordhiyo cunaqabataynta balse waxa uu xusay in dhammaanba ay yihiin fikradahaasi kuwa aan shaqaynaynin oo aan suuragal ahayn
falastiin axmed iimaan baa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o wda heather mordok ay noo diyaarisay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o w washington haatana dhinacii qasaayidka bisha barakeysanee ramadaan aan ugu talagalay nebi ammaanka aynu wada dhegaysano
subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku salay adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku salay Sayyidi, ya Rasuulallah, Sayyidi. سيدك أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك dunida safar baan ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo dunida safar baan ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo sikay jana nooga yeel jana nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabadii suubanayd alloo sugta noogay siteen janna nooga yeel janna nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabadii suubanayd alloo sugta nooga yeel saydi yaa rasuulallah saydi سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك sunnada nabigaga raa sugo iimaanka sugo si nabadiintaada dhoor sunnada nabigaga heestaasi nebi ammaanka waxaa codkooda nagu soo gaarsiinaya laba fanaan oo dhallinyaro ah oo lagu kala magacaabo cumar afgooye iyo nuur moordow tan iyo taan dib dambe ugu kulmi doono heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo galabta afarta waa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbiga ku bari sareeda aad gaartide subanu nabiga ku sali
سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.